halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniinta ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu marka ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo ilaa iyo siddeedda oo shanla idinkoo inaga dhegaysanaya mawjadda shan iyo labaatanka mitabaan
sarreyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sarreyow masiixow samawadaha guudow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idiinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan waxaanan bartamaha kaga jiraa waxbariddeenii hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaanan horay u sii wadi doonnaa warqaddan koowaad ee rasuul boolos u qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee ahaa timoteyos
markiina ugu dambaysay dhegaystayaal waxa ay inoo joogtay bawlos oo kala hadlaya timoteos wax ku saabsan waxbaridda khaldan iyo inaanay dhisaynin kiniisadda waxa kaloo aanu ka soo hadallay sida bawlos uga soo horjeeday sheeko xiriirada aan dhisaynin qofka ilaah ee ku saabsan xeerarka mabaadiida iyo weliba iskala qaybinta waxaanan ka soo hadallay waxyaabo badan oo ku saabsan isla mabaadiida khaldan ee kiniisadda ku faafaysa waxaannu ku soo xidray barnaamijka aayadda shanaad ee cutubka koowaad ee warqaddan koowaad ee timoteos markaasuu rasuul bawlos oo ku lahaa timoteos laakiin amarka dhammaadkiisu waa jacayl ka soo baxa qalbi daahira iyo niyad wanaagsan iyo rumaysad aan laba weji lahayn rasuul bawlos wuxuu u tilmaamayaa timoteos inay lagama maarmaan tahay in la helo jacayl ka soo baxaya qalbi daahira waxaad markaa garanaysaa in warqaddani ay ka duwan tahay waraaqaha kale marka la eego sida sokeeyanimo ee bawlos ula xiriirayo wacdiyahan dhallinyarada ah waxaana uu u sheegayaa timoteos waxyaalaha ay kiniisadda ku barayaan dadka in ay ku saleeyaan jacayl ka imanaya qalbi daahira waxaanse garanaynaa in qalbi daahira aan laga helaynin dabiicaddeenii hore waxaase qalbiga daahirka ah helaya qofka ku dhex jira oo xaq looga dhigo masiixa oo midho ku soo bixiya ruuxa quduuska ah ee noloshiisa ku jira waa kuwii aynu ku soo barannay warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer galaatiya cutubka shanaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaana halkaa aynu ku soo barannay waxyaabaha ku saabsan midhaha ruuxa quduuska ah markaasuu rasuul bawlos ku lahaa reer galaatiya midhaha ruuxu waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iscelin waxa caynkaasa ayaa u yidhi rasuul bawlos sharci ka geesahu ma jiro markaa qofka caynkaasoo kale ah ayaa waxa uu soo saarayaa qalbi daahira waxaa haddaba la doonayaa markii aynu wehelnimada joogno inaynu lahaanno rumaysad aynu ilaa hadalladiisa ku qabno waxaa kaloo laynaga doonayaa inaynu lahaanno jacayl jacaylka yaga waxaa marag u noqonaya sida aynu u jecelnahay dadka kale waxna ay ka macno tahay inaadan xamanin dadka wehelnimada oo aadan noqonin nin ceeb u doondoono dadka kale iyo inaadan waxyeello u geysan dadka kale waxaa la doonayaa in jameecada wehelnimada ay qayb lixaad leh ka qaataan baafinta jacaylka masiixa waa in jacaylkaasu noloshaada ka muuqdaa oo kuwo kale ee kiniisadda dibadda ka jooga ay arkaan oo la dhacaan sida wanaagsan ee xubnaha wehelnimadu u nool yihiin markaana si kale oo jacaylka lagu muujin karo ma lahan haddaanu qofku lahayn rumaysadka masiixa sida kale ee weliba loo muujin karo jacaylka aad dadka u qabto ayaa waxa ay tahay in fikirka dadka aad ka qabto uu wanaagsan yahay haddaba anigu ma rumaysni in fikirka wanaagsan uu qofka rumaystaha ahi hagi karo welibana qofka rumaystaha ah waxaa laga doonayaa inuu lahado garaad wanaagsan markii aad seexanayso habeenka haddii ay jiraan waxyaabo aan hagaagsanayn oo aad samaysay waad soo xusuusanaysaa ama dib baad u soo gocanaysaa markaa way hagaagsan tahay in fikirkiinna iyo ficilkiinnaba aad ka fiirsataan si aydan dib ugu shallaayin markaa way hagaagsan tahay in fikirkeenna uu suubanaado waxaase aad u badan kuwa aan garanaynin inay dadka qaar xumeeyeen haddana aan ka walwalaynin wixii xumaa ee ay dadka ku yidhaahdeen ama ku sameeyeen kuwaasoo kale dareenka wanaagga iyo xumaanta ayaa ka maqan haddaba saddexda nimco ee layna siiyey sida jacaylka dareenka garashada ama fikirka wanaagsan iyo rumaysadka waa waxyaalaha bawlos doonayo in rumaystayaasha kiniisadda laga dhex arko weliba waxaannu ku jiraa dhegaystayaal meeriska cutubka koowaad ee warqaddii rasuul bawlos u qoray ee timoteos oo isagu ahaa wacdiye dhallinyaro ah oo firfircoon oo qayb lixaad la ka qaatay dhismaha kiniisadihii yurub waxaanan iminka eegaynaa cutubka koowaad aayadda lixaad baalka saddex boqol shan iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waxyaalahan qaar baa seegay oo waxa ay ku leexdeen hadal aan micno lahayn marka rasuul bawlos haatan leeyahay hadal aan micno lahayn ayaa waxaa loo jeedaa daleel maran habase yeeshee xagga kore hadalladu way qurux badan yihiin oo waa hees laxan wacan la saaray oo myuusiguna si wanaagsan uu u dhacayo waxaa jira dad aftahanno ah oo aynu jecel lahay inaynu dhegaysanno hadiyo goorba habase yeeshee haddii aad u fiirsato waxyaalaha ay ka hadlayaan micno weyn ma leh oo waxaabaad isleedahay waxaa kaaga roonayd inaadan wakhti ku lumin waxyaabaha ay ka hadlayaan waa hadal uun aan macno lahayn weli waxaannu ku jiraa haddaba meeriska waxaanan eegaynaa isla warqaddan rasuul boolos u qoray timoteyos cutubka koowaad aayadda toddobaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo waxa ay doonayaan inay noqdaan macallimada sharciga inkastoo ayan garanaynin waxa ay yidhaahdaan ama waxa ay ku xaqiiqeeyaan bawlos waxa uu sheegayaa timoteyos inay jiraan kuwo dadka khalad bara oo weliba aan haysanin xaqaa'iqa waxa ay diidaan hadalladii ilaah oo welibana garan maayaan waxa ay dadka kala hadlayaan waxaa loo baahan yahay haddii aad bare tahay in waxa aad dadka barayso ay noqdaan xaqaa'iq la hubo oo muuqda iyo in wixii aad dadka bartay ay ka biyogaaraan weli waxaannu ku jiraa haddaba xigashada warqaddan koowaad ee timoteyos cutubka koowaad aayadda siddeedaad waxaana qoran oo qorniinku uu leeyahay sida tan waxaynu ognahay in sharcigu wanaagsan yahay haddii loo isticmaalo si sharciga ku quman qaybtan marka bawlos uga degayo rumaystayaasha waxbaridda khaldan wuxuu u sheegayaa diimaha iyo asnaam caabudka ku badnaa efesos halkaasoo timoteyos uu howl uga hayay masiixa wuxuu kaloo uga digayaa falsafadda sida sheeko oo kale lagaga dhigaya kitaabka axdigii hore bawlos waxa uu ka sii digayaa kuwa xeerarka adkeeya waa kuwa aaminsan in sharcigu yahay wax badbaado keenaya oo daahirnimo lagu heliyo haddii sharciga lagu socdo sharcigu ujeeddo ayaa uu leeyahay laakiin ilaah uma uusan keenin in lagu badbaado aawadeed sharcigu waa kan ina eedeeya wuxuu dadka u muujiyaa inay dembiilayaal yihiin oo u baahan yihiin badbaadiye rasuul bawlos ayaa waxa uu mar yidhi sharcigu waa hooska waxyaalaha wanaagsan markii qofka uu hoos joogo sharciga ee innagana ay inala tahay in qofkaasu yahay qof mu'min ah oo aad u wanaagsan ayaa weliba isla qofka ay eed fuulaysaa laakiin markii aynu ku dhex jirro injiilka qofka ugu xun ayaa raalli laga noqonayaa markii uu masiixa hoos yimaado ama rumaysto waxaan markaa garanaynaa inaan dadka lagu badbaadin karaynin haddaba camal wanaagsan bawlos oo isla arrinkaa ka hadlaya ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda siddeedaad baalka laba boqol lix iyo toddobaatan ee axdiga cusub markaasoo uu lahaa kuwa jirka ku dhex jiraana kama farxin karaan ilaah haddaba fikirka ah in qof aadami ah oo aan masiixa ku hoos jirin ilaah ka farxin karo ayaan meelna haysanin ama aan adkayn maxaa wacay ma jiro nin la kulmi kara heerka ilaah uu ka doonayo ama sharcigu uu ka dalbanayo hawsha wanaagsan ama camalka wanaagsan lagama helo badbaado laakiin badbaadada waxa ay soo saari kartaa shaqo wanaagsan habase yeeshee innaga laynaguma badbaadin shuqul wanaagsan oo aynu ilaah hortii la nimid bawlos oo arrinkaa isaga ah caddaynaya ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer efesos cutubka labaad aayadaha siddeed ilaa toban ee baalka saddex boqol siddeed iyo soddon ee axdiga cusub oo leh waayo idinku waxaad ku badbaadeen nimco xagga rumaysadka ah mana aha wa xaggiina ka yimi laakiinse waa hadiyadda ilaah mana ahan xagga shuqullada si aan ninna ugu faanin waayo innagu waxaynu nahay wixii uu sameeyey oo waxaa laynoogu uumay ciise masiix shuqullada wanaagsan aawadood oo ilaah hore ugu diyaariyey inaynu ku soconno haddaba waxaannu dhammaanteen garanaynaa in sharcigu wanaagsan yahay haddii dadku ugu socdaan sidii loogu talagalay sharcigu wuxuu muujiyaa doonista ilaah ama waxyaalaha waajibka inagu ah oo xagga damiirkana ka hagaagsan sharcigu wuu ku wanaagsan yahay xagga damiirka laakiin maahan xagga badbaadada sharcigu ma badbaadin karo dembiile laakiin wuu sixi karaa amase wuxuu u muujin karaa inuu dembiile yahay weli waxaannu ku jiraa haddaba xigashada warqaddan koowaad ee rasuul bawlos u qoray timoteyos waa wacdiyihii dhallinta yaraaye cutubkiisa koowaad waxaanan eegaynaa aayadaha sagaal ilaa tobanoo leh sidaynu ognahay sharciga looma samaynin nin xaqa laakiin waxaa loo sameeyey sharci laawayaasha iyo caasiyiinta iyo cibaado laawayaasha iyo dembiilayaasha iyo kuwa aan quduuska ahayn iyo kuwa nijaasta ah iyo kuwa aabbahoo dila iyo kuwa hooyadoo dila iyo gacankudhiiglayaasha iyo kuwa sinaysta iyo khaniiseenta iyo kuwa dadka xada iyo beelnoowyada iyo kuwa beenta ku dhaarta iyo hadday jiraan wax kaleeto oo ka geysa cilmiga runta ah waxaa halkan bowlos inoogu sheegayaa haddaba inaan sharciga la siin karin ama aan la siinin kan xaqa ah waa kuwa xaqnimada masiixa huwan ama rumaysan masiixa oo ku helay rumaysadka ay rumaysan yihiin ciise masiix xaqnimo taama qofka caynkan oo kale ah ilaah waxa uu siiyey door ka sarreeya kuwa kale ee aan weli masiixa helin haddaba sharciga waxaa la siiyey sharci laawayaasha marka ilaah leeyahay waa inaadan qudhgoyn lala hadli maayo kan ilaah ka cabsada ee aan weligiiba ka fikirin inuu wax dilo kaasoo aan doonaynin inuu cid wax yeeleeyo laakiin doonaya inuu gacan siiyo kuwa uga baahan sharciga caynkaas oo kale ah waxaa la siiyey kan qalbiga ka doonaya inuu aarsado oo uu wax dilo oo uu wax halleeyo waxaa sharciga caynkaas oo kale ah loo bixiyey in lagu maareeyo dabiicadda dadka caadiga ah sharciga waxaa la siiyey sharci laawayaasha iyo caasiyiinta iyo cibaado laawayaasha iyo dembiilayaasha iyo kuwa aan quduuska ahayn kuwa masiixa u yimi sharciga laguma badbaadin laakiin waxaa lagu badbaadiyey nimcada ilaah waxaana la keenay ama la soo gaarsiiyey heer sare iyo nidaam xagga nolosha ah oo aan lagu bixinin amaan laga helaynin sharciga balaan tafaasiil idinka siiyo arrinka si bal aan gacan uga geysto sidii aad ku fahmi lahaydeen kuwa sharciga la siiyey haddii nin xaakina la hor keeno nin dembiile ah oo ninkii la xukumo oo la saaro lacag ganaaxa iyo inuu xabsi galo oo dabadeetana xaakinkii amarka bixiyey dadka hor dhoobnaa ku yidhaahdo waxaan leeyahay wiil aad u jecel maxbuuskan maanta aan xukumay oo inkastoo maxbuusku sharciga jebiyey xaqna uu u leeyahay xukunka la saaray haddaba wiilkaygu waa hodan oo wuxuu iminka doonayaa inuu bixiyo ganaaxii la saaray ninkan dembiilaha ah wuxuu kaloo oggolaaday inuu ninkan la xukumay aawadii xabsiga u galo oo uu booskiisii qaato marka ay sidan tahay ninkan ciqaabtii la saaray waa la bixiyey sidaan arkayno weli xaakinkii baan ku jiraaye haddii uu yidhaahdo ninkan eediisii la bixiyey waxaan geynayaa gurigeyga maxaa lagala hadlayaa ninkaas isaga ah haddii la geeyo guriga xaakinka ma waxaa ninka lagu odhanayaa waa inaadan qudhgoyn mise waxaa lagu odhanayaa waa inaadan waxba hadin sida ku qoran tobanka amaradood ee muuse loo soo dhiibay oo ku qoran kitaabka baxniintii cutubka labaatanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa shan iyo toban miyaa haddaba amarada lagala hadlayaa ninkan haatan waa wiilkiisa oo xaakinku wuxuu kala hadlayaa sidii uu ku jeclaan lahaa xubnaha kale ee qoyska iyo sida miiska uu ula soo fadhiisan lahaa dadkan badan ee ka mida qoyska ninkan xaakinka ah iyo sidii howlaha kala duwan ee qoyska uu uga qayb qaadan lahaa ninkan waxaa loola macaamiloonayaa si ka duwan sidii uu ahaa waxaana la mid a sida ilaah ula dhaqmo dembiilayaasha rumaysta masiixa marka ay sidaa tahay innagu waynu ka sarraynaa oo welibana waynu ka hooseynaa sharciga waxaana sharciga loo keenay kan sharci laawaha ah waxaana loo bixiyey ama loo soo dejiyey sharciga inuu dabeecadeennii hore ee sharka lahayd maareeyo haddaan tusaale idin siiyo farqiga u dhexeeya nimcada iyo sharciga ayaan soo qaadanayaa qiso nin aynu saaxiibo nahay ku dhacday waxa uu joogi jiray magaalada muqdisho baryihii dadka lagu soo rogay inay qashinka ku daadiyaan rugo loogu talagalay waxaa markaa la doonayaa in qofku qashinka ku daadiyo haanta taalla goobta qashinka laakiin dadka qaarkii kalama ayan jeclayn haddii ay haanta ku daadiyaan iyo haddii ay agteeda ku daadiyaan oo dadka qaarkii haddii lagu qabto waa la xiri jiray xitaa haddii la xiro ama la ganaaxo weli waxaad arkaysaa iyaga oo meel ka sokaysa haanta ku shubaya qashinka maalin maalmaha ka mid a ayaa waxa uu soo gaaray dalalka reer galbeedka wuxuuna arkay in qoysaska qaar markii ay cunnada cunayaan ama ay diyaarinayaan ayan qashinka isku meel ku ridaynin bac waliba waxa ay leedahay meel u gaara oo la gelinayo dabadeetana bac weyn oo loogu talagalay baa lagu shubayaa markaasaa meel guriga ilinkiisa ahoo loogu talagalay in qashinka la saaro ay saarayaan qoysasku markaasaa bacdii la dhigayaa guriga hortiisa waxaana halkaa ugu imanaya qolyaha qaabilsan qashin ururinta markaasay halkaa ka qaadayaan haamihii kala duwanaa ee qashinka kala duwan lagu riday waxa uu arkay in dadku ay isxilqaamayaan oo welibana ay ka siman yihiin nadaafadda waddooyinkooda iyo magaalooyinkooda wixii magaaladayada aan ku arkay buu yidhi saaxiibkay way ka duwanaayeen wixii aan ku arkay dalalka reer galbeedka magaalooyinkeenna waxaa ka jiray sharci aan la raacaynin halkanse waxaa ka jira nimco waayo dadku way ka sinaayeen inay nadaafadda magaaladooda wax weyn ka qabtaan waxa ay ku samaynayaan jacayl iyo dadaal dheeraada oo ka bilaabanaya guryahooda haddii buu yidhi saaxiibkay dadka lagu beeri lahaa waxtarka nadaafadda laakiin aan khasab looga dhigin waxaa dhici lahayd in iyaga oo raalli ah ay haanta qashinka ku shubaan wasakhda haddaba markii dadku ay sharciga ku hoos jiraan ayaa waxaa soo muuqanaya inaan ninna dhowri karin ama ma jiro qof leh awood uu sharciga ku kaamilo markaa si joogto ah ayaa sharciga loo jebinayaa markii haddaba ilaah sharciyo ina hor keeno inkastoo nin waliba uu jecel yahay inuu dhowro ayaa kaamil darre aawadeed waxaa dhacaysa in sharciga ilaah la jebiyo waxaana soo dhammaanaya weelnimadii aynu ilaah la lahayn bawlos waxa uu leeyahay sida ku qoran aayadda tobanaad qaybta ugu dambaysa ama gadaale iyo hadday jiraan wax kaleeto oo ka gees ah cilmiga runta ah bawlos waxa uu taa u raacinayaa bal inuu hubsado inaanu waxba ka tegin isla sida soomaaliduba tidhaahdo hadal nin yiri ma wada odran nin yaraystayna kama wada tegin waxaana inta dambe ay kaamilaysaa ama buuxinaysaa waxyaalaha kale ee uu ka tegi lahaa waxa ay daboolaysaa dembi oo dhan kuwaasoo uu isa soo daba dhigay sida ku qoran aayadihii siddeed ilaa toban haatanse waxaanu soo gaarnay mabaadiida labaad waxaana weeye markhaati furkii shakhsi ahaaneed ee rasuul bawlos si markaa aynu arrinka wax uga ogaanno ayaannu horay idiinku sii wadaynaa meeriska caawi waxaanan eegaynaa cutubka koowaad aayadda koob iyo tobanaad baalka saddex boqol shan iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan oo ah sida injiilka ammaanta ilaah barakada leh oo laygu ammaaneeyey haddaba warbixinnada caynkan oo kale ah ayaa warqaddan ay kaga duwan tahay waraaqihii kale ee boolos u qoray ama u qori jiray kiniisadaha wuxuu leeyahay injiilka nimcada leh waa laygu ammaaneeyey miyaanu si wanaagsan uga hadlaynin injiilka weli waxaannu horay idiinku sii wadaynaa haddaba xigashada kitaabka waxaanan eegaynaa warqaddan koowaad ee rasuul boolos u qoray wacdiyahan dhallinta yar ee timoteyosa cutubka koowaad aayadda labiyo tobanaad oo leh waxaan ku mahadnaqayaa kan xoogga i siiyey oo ah rabbigeenna ciise masiix waayo wuxuu igu tidhi mid aamin ah intuu howshiisa ii doortay haddaba marka uu leeyahay waxaan ku mahadnaqayaa kan xoogga i siiyey oo ah rabbigeenna ciise masiix ee waxa uu qirayaa rabbaaninimada masiixa wuxuu markaa raaciyey oo uu leeyahay waayo wuxuu igu tiriyey mid aamin ah intuu howshiisii ii doortay arrinka ku taxluuqa hawsha ayaa si weyn loo fahmi la'yahay maalmaheenna mid weliba ee masiixi ah waxa uu ku jiraa hawsha haddii uu yahay dhallaanka ilaah wuxuu rasuul boolos ula jeedaa in loo doortay howlwadeennimada injiilka nimcada waxaana taasu ay ka dhigaysaa sida wasiir ilaah leeyahay markaa xitaa xukuumadaha caadiga ah ee leh wasiirada iyo ra-iisul wasaarayaasha ayaa ujeeddada ilaah ay ahayd inay noqdaan wasiiradiisa laakiin waxa ay dadku doorteen inayan xil weyn iska saarin howlaha ilaah loo qabanayo haddaba rasuul boolos ilaah buu ku mahadnaqayaa inuu isaga u doortay howlwadeen welibana rumaysta weliba waxaa laga dhowrayaa inuu ilaah u sameeyo howl khaasa haddaan horey idiinku sii wado haddaba dhegaystayaal xigashada kitaabka ayaan iminkana eegayaa warqaddii koowaad ee rasuul booloso qoray dadka timoteyos cutubka koowaad aayadda saddex iyo tobanaad waana qorniinku uu leeyahay sida tan inkastoo aan horay u ahaan jiray mid dadka caayo oo silciyo oo dhiba laakiin waa la ii naxariistay waayo aqoon la-aan baan ku sameeyey aniga oo aan rumaysnayn bawlos waxa uu qiranayaa inuu horaan ahaan jiray mid dadka caaya oo waxa uu jaa'ifeeyey sayid ciise masiix beryihii hore ee uu farrisiga ahaa oo aad buu u nibcaa waxaan u malaynayaa inuu joogay xitaa halkii sayidka lagu qodbay oo uu ka mid ahaa kuwii isaga ku majaajilooday wuxuu qiranayaa inuu silcin jiray oo waxyeello u geysan jiray kiniisadda wuxuu markaa raacinayaa qirashada oo uu leeyahay laakiin waa la ii naxariistay waayo aqoon la-aan baan ku sameeyey anigoo aan rumaysnayn haddaba markii uu ka hadlayo bawlos nabaadiinada la siiyey waxa uu leeyahay wuxuu ku badbaaday nimcada ilaah wuxuu kaloo leeyahay waxa ay ahayd naxariista ilaah tii uu ku helay inuu qayb ka noqdo howlwadeennimada injiilka iyo dhismaha kiniisadda badanaa masiixiyiinta soo hanuunay baa la mid a rasuul bawloso innaga oo dhan waa laynoo naxariistay weliba kuweenna masiixa u adeega ee horeyna dembiilayaasha u ahaa ayaa iminka la hubaa in loo naxariistay naxariista ilaah ayaan ku helay inaan qayb ka noqdo kuwa isaga uga adeega dhismaha kiniisadda iyo weliba baafinta ereyga nimcada waxaana taasu ay ii xaqiijinaysaa in ilaah naxariis hodan ka yahay welibana naxariistiisu aniga way isoo gaartay oo wixii aan ilaah uga soo horjeedayna sidii bawlos baqiray ayaan ku sameeyey aqoon la'aan anigoo aan rumaysnayn haddaan horey markaa idiinku sii wado meeriska ayaan iminkana eegayaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray timoteyos cutubka koowaad aayadda afar iyo tobanaad baalka saddex boqol lix iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan nimcada rabbigeennu waxa ay aad iyo aad ula badatay rumaysadka iyo jacaylka ku jira ciise masiix sareeyow masiixow samawadaha guudow siradkii adduunkow subanaha eebow sarreeyow masiixow samawadaha guudow siradkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e waxaad kaloo iimailada inoogu soo diri kartaan dhegaystayaal cinwaanka yahu-ga oo ah somali t w r at yahu com aada u fududyahayaa somali t w r at yahu com waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibaleka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho
sacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin